وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكتاب الجهاad baynu ku dhex jirnay waa baabkii ka warramayey haniimada iyo habka loo qaybsanayo haniimadaasoo ku jirta dadka muslimiinta dakhligooda xalaasho ah ee ugu wanaagsan maadaama ilaahay uu xalaaleeyey waxa aada arki doontaa iyadoo qaniimadaas ay ku kala duwan yihiin dadka la siinaya si marka loo eego waa sahmi iyo rasqi asahmu almuqadar sahmi qadaran oo mujaahidka la siinayo idina waa rabqi leelleeltir ama xoogaa shaxaadahoo la siinayo addoomaha iyo dumarka iyo dadka yaryaraan qaan gaadhin iyo dadkaas inaan wax la qadinayna iyagana wax loo dhibayo mar kale mujaahidiinta lafdigoodu inaanay ku sinnayn baad arki doontaa ee waxaa sii weheliya rabkiga iyo sahmiga annafal shay la idhaah oo isaguna dabashaar ama qunno loo kordhin doono dadka mujaahidiinta qaarkood waxa afraad oo isagana aynu soo maraynay asalab oo furkii ahaa waxay u qaybsan yihiin dadkan wax qaadanaya qof gaadiid wata iyo qof lugaynaya iyaga laftigooduna isku mid maaha qofna saddex qori buu qaadanaya waa kii gaadiidka watay qofna wuxuu qaadanayaa hal qori ama dee marka wax la qaybsado qori buu leeyahay marka baxsiga uu ka warramaya waa baxsigaas la xidhiidha axkaamta iyo nidaamka loo qaybsanayo wixii laga helay cadowga mar labaad kolka sidaa loo eego waxa ay u qaybsamaysaa alkhaniimatu walfay qayb waxaa la yidhaahda khaniimad oo a wixii cadowga xoog lagaga soo qabsado qaybna waxaa la yidhaahdaa alfay-u oo a wixii heshiid meesha had iyo jeer lagu galo ee isdhiibta waxa laga helo waxaa la yidhahdaa say sida suurat lxashr ilaahay uu ku tilmaamay mid waliba axkaamtiisuu leeyahay waa dad muslimiina baa markaa baabkuu ka warramaya oo awood leh oo ragga wixii gacan kusoo fiiqa adduunyada iska waabinaya wixii u baahan in shaydaanka laga furfurana xoreynaya hubkoodu afleeyahoo karaamadoodu shaqaynayso ayaa baabkan aynu xusayna uu ka warramayo laakiin dad curuufiinahoo la ootay sida imika oo kale waaba laga yaabaa jihaadka iyo khaniimada iyo waxaaba inay yidhaahdaan war waa laga gudbay oo caalamku wuu heshiiye inagabadaayaha inagu soo hadal qaadinayaan laynagu qabsanine inay yidhaahdaanba waa laga yaaba ama qof ka dhacsan qofka waxaan ka warwaramaya iyo daliilka sheegayaba inay u arkaan oo yidhaahdaan qaarkood miyaa la isboobaya waa maxay de caynkaas waay wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala bacta rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu diray sariyatan koox gaada ah oo aan colweyne ahayn wa ana fiihim aniguna waan la socday buuhi haddii aan cabdillaahi bni cumar ahay qibala najdin xaggaa iyo oogada ayuu u diray oo dhulka taagga ah waa isla xijaazu fakanimuu waxa ay soo qabsadeen qaniimad ahaan u heleen ibilan katiira geel badan geel badan bay cadowga ka soo qabteen fa kaanat suhmaanuhum waxa uu ahaa qaybta ay qaateen itnay cashara baciira mid waliba laba iyo toban awr buu ku helay nasiibkiisii wanufilu waxa loogu kordhiyey oo loogu kabay baciiran baciiran awr awr ama neef neef geela marka mid waliba saddex iyo toban geela ayuu qaatay labiyo toban waa sahmigii midina waxau ahaa shayga loo yaqaano nafalkii marka labadaa baab baad aragtay haniimadii dee lagu sheeg sahmi muqadara nin waliba labiyo toban buu ku helay nafalkuna waa ziyaadadii ziyaadadii maaragtay loo kordhinayo qofka intaa haddaa qaadateen intana way soo hadhaye ninowba awrkaa ku darso waa howlaha uu madaxa colku leeyahay xaqu leeyahay cidda ugu darayo marka labadaa musalax ama eray bixinood ayaad baratee midna khaniimada la idhaahdo midna nafalka la idhaahdo waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumuusahu walirasuul ila akhir ilaaya suura anfaal suuradan baa loo bixiyey suuradda khaniimada oo suurat kulamaan suuradda laydhaha suuratu tawba suuradda ka horeysa magaceeduba waxa uu tilmaamaya suurat lanfaal waa suuraddii khaniimada wey wacan ibni cumara radia allahu canhuma muttafaqu caleyh wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qasama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu qaybiyey yowma khaybara maalintii khaybar ayuu qaybiyey haniimad lilfarasi sahmayni faraska laba qori buu siiyey waliraajili sahman ninkii lugeynayeyna qori buu siiyey muttafaqun calayh macnaheedu waxa weeye ninka laba ninka hal faras wataa saddex qori buu yeelanaya kiisi iyo labada iyo labadii faras wallafdu lilbukhaari waliabi daawuuda ashama lirajulin walifarasihi nin iyo faraskiisii waxa uu calaf u siiyu qaniimada qeyb ka siiyey halaaata ashum saddex qori ama saddex dheefood sahmayni lifarasi laba qori waxa qaadanaya faraska wa sahman lahu qorina ninkaa qaadanaya marka halkaa sahmigu dee waad aragtayo waa calafka mujaahidka la siinayu qayb ahaan ku helayo sababtuna waxa ay tahay waa dhiirigelin weeye waxaa halkan kaaga muuqanaya way kala duwan yihiin dadka muslimiinta iyo ummadaha kale sida ay u socdaan qofka muslimiinta ahi marka jihaadkaa la gelayo wuxuu aaminsan yahay inuu naftiisana u kaxeeyo xoolihiisana qaato inay cibaado tahay labaduba ayuu ku qanacsan yahay sidaa darteed waxaa la heli karaya colbaxa oo qasnada iyo saanada aanay macnaa qasnada dawladda aan waxbaba laga siininba ee isagu naftiisi iyo maalkiisiba iswada taa wuxuuna laga heli karayaa uun dadka muslimiinta ah ama ummadaha kale howlaha noocan oo kalea marka ay gelayaan qofka waxaa lagu sabaaleeyaa adduunyo aada u fara badan oo uu heli doono ayaa lagu muslaxaa waxaasaad leedahay mushaarkaasaad leedahay kanaad leedahay wax fara badan laakiin kan waxaa laleeyahay naftaada iyo maalkaagana ku gal wixii xoolaa doonaysa iyo dakligaaga ugu xalaalsanna ninkaasaha iyo kaa soo horjeede dee kasoo faramarooji inta u kuusan baa lagu siinay warkuba halkaasi ku dhan yahay waxaa kaloo markaa ay noqotay kol haddii dadku ay la imanayaan hubkooda iyo gaadiidkooda iyo diyaargarowgooda qofba qofka uu ka diyaargarow fiican yahay ayuu ka qori badanaya ama ka dheef badanaya xagga khaniimada qofka tignika iyo gaadiid la yimaada dee wuu ka calaf badnaanayaa wixii lasoo helay qofkii kelida ahaa leanna ninkani wuu dadaalay gaadiid buu keenay gaadiidna dabcan dee dagaalka wax weyn buu ka taraya sidaasiba waa dhiirigelin marka qof walba layaa saddex qori buu helaya nin waliba faraskiisu keensanaya dabeedna col fardoolay ahoo dee aada u dheeraynaya meesha imanayo cadowgana runtii kaalin weyn ka qaadan kara sidaasoo kale dee gaadiidkii baa lamid ah iyo qoryihii casriga ahaa iyo hawbkii lagu dagaalamayo wanaagsanaa qofba qofka uu kasii fiicnaado ayaa loo kordhinaya iyadoo la dhiirigelinaya وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبga waxaan مقلay يقول isagoo leh lاa نفل kordhini ma jirto iyo kabitaan qofka wixiisa loo kabo إلا baعda الkخمس khمسka dabadii mooyaane رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي وxadيiث صحيixa weeye nafal waynu soo aragnayoo qofka marka qorigiisa uu qaato wixii yara loogu kordhiyaa la odhanayay haddaba goorta kordhiskani uu imanayo waa marka khaniimadii la qaybsado khaniimadii ayaa qayb gaar u leeya inuu udhigo qofkani xaq intii kalena mujaahidiinta u qaybiyo khubuska intii uu ka saaray si aayaddu ay sheegayso faana lilaahi khumusa ilaahayo intaa lagu cadfayba khumus iskaleh khumus shan meelood oo meel ayaa laga saaraya waa boqol kiiba labaatan boqol kiiba siddeetanka soo hadhayna waxaa loo qaybinayaa dadkii dagaalamayay kolka xaq wuxuu u leeyahay qofka mas-uulka ummaddu ama colkaa hogaaminaya inuu dadka qaarkood ugu daro wax oo ugu kordhiyo goortuu ugu kordhinaya waa markii khumuskii laga saaray khaniimadiina u qaybsadeen colkii kolkaasaa kabitaankan la samayn karaya oo ziyaadada noocana ama dariiqadani wax loo bixinaya marka laa nafala ilaa bacda alkhumus nafalka waxa la idhaahdo nafligu waa sunnaha nafalkuna waa kan kabitaanka khumuska dabadii buu yimaadaa marka khumuska laftiisii baa loo sii qaybinayaa shan meelood sahmun lilaahi walirasuulih ilaahayo rasuulka qayb baa loo cayini meel kale la geyn maayo oo danaha guuda ummadda un qaraabada nebigana qayb baa la siin maadaama aanay sekada nbig sekada qaadanaynin xigtada rasuulka banu haashim iyo banulmudalib agoontana qayb masaakiintana qayb musaafiriintana qayb shantaa meelood baa khumuska loo qaybinaya macnaha boqolkiiba labaatankii khaniimada la jaray ayaa shantaa meelood loo qaybinaya sideetanka soo harayna dadkii colka ah wacan xabiib ibni maslamata radia allahu canhu qaala shahidtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan goobjoog u ahaa nafala isaga oo kordhiyey alrubuca rubc buu kordhiyey fi lbad'ati bilowgii wahulutha hulutna wuu kordhiyey fi rajcati markii lasoo noqday rawaahu abu dawuud wasaxaxahu bnu ljaruud wabnu xibbaan walxaakim bad-adu waa bilowga colka marka cadowga la weerarayo rajcaduna waa dagaalka xaggiisa dambe dagaalka xaggiisa dambe ama ku labakaclayn colka lagu labakacleeyo lagu rogaal celiyey ama dadka had iyo jeer colka raacda reebta ah lagu tiriyo ee colka ka dambeeya waktigaana wuxuu bixiyey thuluth waktigaa horena ee dagaalku bilaabmayana kooxaha sida gaarka ah qolo ula dagaalama rubuc buu siiyey rubuca iyo thulufku maxay yihiin qofku nasiibkuu qaadanayay rub rubuciisu ugu darayay in rubuciisa noqoto qofku nasiibku qaatay in thulufkiisa noqoto ugu darayay waaya bal hadda sharaxa ayaynu eegi doonaa axaadiistan dhowrka ah ee soo socda suluska iyo rubuca waxaa kaloo lagu macnayn karaa khaniimadda in afar meeloodow meel gooni loo dhigo oo dabeedna dadka qaar loogu siyaadiyo suluskuna wuxuu noqon karaa khaniimadii colku qaybsan laha saddex daloolow dalool in meel la dhigo dabeedna dadka qaar loogu siyaadiyo qofka wixiisana waa loo qiyaasi karaa macnaha hulukii rubuc way noqon karaan khaniimadii colka in rubuc laga jaro ama hulu laga jarona way noqon kartaa sababta marka horena rubuc loo bixiyey kolka dambena huluna xagga dambe ku sheegi doonaaye waa laba xaaladood oo kala adag ila rubuca iyo huluka waxa badan hulukaa badan oo rubucna waa boqol kiiba shan iyo labaatan hulukuna waa boqol kiiba saddex iyo soddon wixii la helay ayaa laga jarayaa si dadka qaar loogu kordhiyo ama kooxdaa loogu wada kordhiyaba bilowgu colkiibaa diyaarsan saanadiisii diyaar tahay cadowgii kusoo jahaysan markaa dhibka ku dhacaya dadka qaarkood oo gaar u dagaalamaya ama cid gaara qaabilo cadowga ka mida dhibka ku dhacaya uu yaraanaya laakiin marka colku sii noqonayo dadka qaarkood haddii dagaal qabsado dee saanadiina way yaraatay abateedkii dadkuna waa sii jeedaayo waa la guryo noqonayaa waktigaas oo kale cidda dagaalanta hulus baa la siinaya liannahu hawl weyn buu furtay nafala rubuca fi lbada rubuc buu dadka u kordhiyey bilowgii wathulutha fi rajca kolkii dambe noqodka colku noqonaya dadka dagaalka galana ee dagaalama ama cadow sidiisa gaarkiisa u weerarana hulus buu u jaraya weli waxaynu wadnaa qaniimadii iyo nafalkii iyo sahmigii iyo talaatatu ashumkii ayaynu ku jirnaa oo kolkii hore aynu soo qadinay waxa ay kale yihiin sharaxoodunbuu israacin doonaa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxau ahaa ينفل wuu u kordhin jiray bacضa man dadka qaarkood yabcaثu baxaya oo min الsرايا kooxaha colyaraha ama sahanka kooxaha koobana baxaya wuxuu u kordhin jiray لأنfusihim gaar ahaantooda naftoodu u kordhin jiray khaasatan iyagoo gooniya siwa qasmi caamati ljeish qeybta coloweynaha wax ka dheeraada siwa iyadoonu ku jirin weeyi qasmi caamati ljeish jeishku waa colkii caamkuna waa guud ahaantii colka guud ahaantii wixii uu siiyey qeybtuu siiyey siwa in ka duwan oo ka dheeraada ayuu siin jiray kooxda sahanka ah ama had iyo jeer si gaara u dagaalanta waxaynu odhan karnaa riwaayadani waxay fasiraysaa riwaayada hore qolada bilowga iyo dhammaadka iyo w wax la siinaya ama qolada loo kordhinayaaba waa qolada howl dheeraadii ku dhacday oo salabka waxaynu ku soo sheegnay xalay ninka had iyo jeer u bareeday mid gaalada ka mid oo sharkiisu uu badan yahay u bareeray aamusiye ama iqtiyaal ku sameeyey dee gacan saaray waxa kanina ay noqonaysaa nafalkan iyo siyaadadan qofka hawl dheeraada qabto maalan dagaalkii colku wuu diyaarsan yahay koox sariyo ah sariyadu waa colka koobane dhowrka boqol tobaneeyo ilaa dhowr boqol inta ka dhaxaysa wey wixii aan col ballaaran ahayn marka koox gaaroo sariyo ah ayaa iyagu dagaal gaara u qabsaday ama sahan bay ahaayeen sahankuna dee waa la ogyahayo had iyo jeer waxa uu khatar u yahay inuu afcadow galo ama dagaal kooban baaba iyaga qabsado aan kaa colka ahayn kii colkana way la galeen dagaal u gaarana way galeen ama jidgoyn gooniya ama sahan bay galeen ama col kale ayaa gaarkood la dagaalamay kolkaa sariya la ydhaha sariyada noocaas qaybtii colkana waxbay ku leeyihiin in nafalahoo ziyaadaana waa la siinaya ila waa dhiirigelina xadiidka u horeeyaa wuxuu tilmaamay in colka la qaybin karo oo marna col weynoo isku duuban la samaynayo marna kooxa laga dhigayo kolba sida intu ay maaragta ku jirto colka weyn in kooxa laga sii saari karo liistinzaaq quwatihi wa cuddatihi wa irhaabi si colku cadowgu u baqdo waa istraatiijiyada dagaalku nabigu isticmaali jiray calayhi salaatu wasalaam kooxuu qayb colkuu qaybin jiray bal haddii halkan dhowr boqoloo nin ama dhowr kunoo nin ay wada degan yihiin ay isku dhow yihiin iyo haddii laba toban jiho loo qaybiyo dhowrkaa oo xaggaa qaybi degto xaggaana qaybi degto hareerahaasina dhowr qaybood noqdaan guutooyinkaa wuu yaabayaa cadow faqaha ayaa ku badanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam kaartada dagaalka aada buu ugu fiicnaa had iyo jeer nidaamka militarigana wax badan baa laga qaatay gaalo iyo islaamba dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa dhacday maalintii axzaab axzaab de waa kuwii soo diyaar garoobay gaaladu iyo soo weeraray iyo qaar kaleba way dhacday inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam colaalkiisa waxaa odhan jiray nin walowba dab shida bu colkii dhammaaye meesha fadhiyey dhowrka boqol ha ama dhowrka kun wuxuu hi nin walowba dab yar shido bal dhowr boqol oo dab maxaad u malaynaysaa markaasay colkii soo eegeen abi sufyaan iyo qoladiisii waxay dhawryaadeen war meeshani waxay caawa u eg tahay dadkii oo carafa jooga carafa carafa had iyo jeer daylan layr kari ma jirna berigii hore kolka la dega habeenkiibaa dab la shidan jiray si loo iftiinsado kolka qabowgana loogu diirsado meeshuu carafay ogta meeshan col ka badane carafa u agta marka wuxuu haystaa dadkii walba inuu yaraan unug tobaneeyo meelahaasi ay dul fadhiyaan dabeedna intii uu isku darbinayaa wuu yaabay sababihii haziinada ugu wacnaamay hayd khaalid ibnu waliid dagaalkii mu'ta la odhan jiray ghaswatu mu'ta waxa cadowgu ilaa tobaneeyo jeer bay kusoo laabmayeen ama in ku dhow dadka muslimiinta ah oo dagaalkana dee waxaa hogaaminaya zayd xasan ibnu thaabit iyo jacfar ibnu abi aalib iyo cabdullahi ibnu rawax saddexdaa nin buu nebigu u cayimay oo hadduu dee mida dhinto ka kale ha bedelo dagaalkii wuu adkaaday niman aada u dagaalka u yaqaano reer yurub oo boqortooyooyin iyo kaniisada iyo balaayo isku dhex jiraan oo eriyadoodii loogu tegay bay ahaayeen colkuna muu badnay rasuulku uu diray sala allahu calayhi wasalam almuhim saddexdii nina u kala hooseeyba markii ay dhinteen waxaa hogaamintii qabsaday khaalid ibnu waliid oo cusbaa waktigaas oo wakti aan fogay soo islaamay laakiin aada u yaqaanay xirfadda dagaalka markuu arkay nimankan inaan la riixi karayn wuxuu ka duulay farsamo colkan uu ku badbaadiyo maadaama dhimashadii colka ay ku badatay oo muddona la dagaalamayo saddexdii hogaamiyena ay dhinteen colkan si uu uga badbaadiyo un cadowgan faraha badan ayuu ka duulay dabeedna wuxuu sameeyey markii uu qabtay colkiibuu isweydaariyey halkaa koonaha kuwii ka dagaalamayay midigta koonaha bidixduu geeyey habeenimadii intuu isku isku shaandheeyey qoladii ka dagaalamaysa bartankana meel kale u geeyey dabeedna qolo walba meel ku cusub ayuu geeyey markii waagii uu bariyey ayaa gaaladii ay arkeen raggii ay shalay iyo daraadii iyo dagaalamayeen rag aan ahayn oo cusubi inay meeshii soo galeen frontlinka oo ay eriyada hore taagan yihiin safka dagaalaka ile waa la isu muuqanayo seef iyo waran iyo waxaasaa la isula tegaya dee waa dad ishortaagan kolkaasay yidhaahdeen waxa soo kordhay gurmad cusub ayaa nimankii xalaysa u yimi leanna ragga ay maalmahan dagaalamayna raggani ma aha gaadiidkooda iyo muuqaalkooda marka la eego sidaa darteed baqa ku dhacay markii xoogaa la dagaalamay khaalid waxa uu isticmaalay dib buu colkiisii u joojiyey iyaguna dib bay u baxeen oo dib bay u gurteen halkii baa la kala hakabay sidii baa dabeedna dhimashadiisii iyo dhaawiciisii intuu ku farsameeyey ayuu iska soo noqday markaas haddii aanu sidaa yeeli lahayn de waxaaba laga yaabaa in hadduu dib u baxo way raaci lahaayeen col jabay bay u arki lahaayeenoo way la raaci lahaayeen markaas laakiin uu yaraan waxa uu ka duulay inuu colka farsamo iyo xirfad ku badbaadiyey waaya xadiidka labaad waxa uu tilmaamaya haddii kooxi qaniimad gooniya ay hesho colweynuhu aanu la lahayn iyagunbaa u gooniya oo iyaga ayaa qaybsanaya sidaasuu kuu soo sheego xadiidka kalena waxa uu tilmaamaya qofkii in loo badinayo gaadiid wata xadiidka boqol iyo waxaan leeyahay kun iyo boqol iyo afar iyo labaatan isaguna waxa uu sheegayaa habka loo qaybinayo qaniimada ayuu ka warramaya iyo in weliba aada loo sii tixgelinayo qofka gaadiid wata gaadiidkuna had iyo jeer xagga dagaalka wax badan buu ka qayb qaataa oo haddadanba tignika iyo colkaasi tignik u wataa iyo waa efentary oo waa qolo lugeynaya cidda la weerarayo way ku kala naxdin badanyihin farduhuna haybadooday iska leeyihiin iyo gurxankooda iyo kariga iyo fariga nin shaacirabaa wuxuu ammaanayay faraskiisu inuu wacdara muujiyo marka uu ku dagaalamayo markaasaa waxau lahaa mukirun mufirun muqbilun mudbirun macan ka julmuudi sakrin xatahu saylu min cadow manaa mukirun mufirun mar wuu sii ordayaa marna wuu soo ordayaa muqbilun mudbirun marna waa sii jeedaa marna wuu soo jeedaa islamaraggiisa badan waktiga dagaalka waxaa la moodaa caso weyn oo uu buurta ka soo dhaadhacay sida uu u soconayo suurat lcaadiyaad haddaad akrido fardahan oo dagaal ku jira ayay sifaynaysaa qaybteeda hore ilaahay baa yidhi walcaadiyaati dabxan fardaha ordayaan ku dhaartay caadiyaadku waa kuwa ordaya dabxan iyo daxna dabxan iyaga oo guux leh oo markaa hiinfaadhigooda iyo codkooda weeye dabxanta falmuuriyaati kuwa hurinaya qadxan hurin macnaha qoobka ay dhagaxa ku garaacayaan bay dhimbiilo ka duulayaan falmugiiraati subxan fardaha weerarayaan ku dhaartay baa ilahay uhi goor barqa ah waktiga cadowgu isala weeyu nebigu wax weerari jiray calayhi salaatu wasalaam fa asarna bihi goobtaasaa waxay ka kiciyeen lagu dagaalamayay naqcan boodh boodh aada u fara badan oo ciiro ayay ka kiciyeen sida taangigu had iyo jeer waktigan kolka uu cartamayo uu qiiq badan usii daayo meelaha qaarkood baa loo sameeyaa bottom la taabanayo ninka direefarkaa intuu taabto uu qiiq fara badan sii daynayo kadibna uu kaga qarsoomayo madfacayo ciddii toogan lahayd oo halkaa diyaaradda iyo taangiguba waa leeyihi marka kuwan oo kalena eryadii ay ku dagaalamayeen waxa ay ka kiciyeen bood fawasadna waxay dhex galeen bihi bisababi naqaci boodhkaa kacay daraaddii jamcan ay min alcadow col cadowga abay dhex galeen iyagoo adeegsanaya ciiradaa kacday mid sidii loo moodaya inay tegeen ama xaggay u kaceen baa jiho kale ay ka soo galayaan almuhim waxay sifaynayaan fardaha haybadda ay leeyihiin dagaalka qaybta waa inay ka qaateen siday wax u cabsi gelinayaan xirfadooda waxaasay aayaddu sifaynaysa waaya bilowga iyo dhammaadkana sababta waynu soo sheegnay dhammaadka colka ama gadaashiisa dagaalku cidduu qabsado loogu kordhinayo qaniimada wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu ihi cabdillaahi kunnaa waxaanu ahayn nusiibu fii makhaaziina dagaaladayada waxaanu heli jirnay alcasala malab waana cinaba iyo cinab fanaakuluhu waanu iska cuni jirnay walaa narfacuhu maanaan kor yeeli jirin walaa narfacuhu maanaan gudbin jirin oo qaniimada la ururinaya waxba kumaanaan dari jirin rawaahu lbukhaari wali abi daawuud waxa uu kordhiyo u sugnaaday siyaada odhanaysa falam yu'khad minhum colkaa raashinka helay lagama qaadi jirin alkhumusu meesha shanaad wasaxaxahu ibnu xibbaan xadiidkaa hore wuxuu odhan jiray makhaasida markaanu ku jirna dagaalada wixii raashina waanu iska cuni jirnay sida casalkaoo malabkii cinabkii iyo wixii kale lamida subagii wixii lamida kan kalena wuxuu leeyahay khumus lagama qaadi jirin khumus haddii laga qaado dee waa haddii la qaybinayo boqol kiiba labaatan kolka laga qaado dee intii kale waa la qaybsanaya marka khumusta lagama qaadi jirin colna looma qaybin jirin ninku raashin helaa u cuni jira tan kalena usoo soco وعn cabdاللahi بن أbي أwفى رadي الله عanه qاal أصabnaa waxaanu helay dacaaman raashin baanu helay yومa khaybara maalintii khaybar maalintii yahuuddii khaybar gacanta la saaray fakaana الrajulu ninku waxa uu ahaa ragga dagaalamaya kamidii yajiiءu mid yimaada fayaakudu minhu wuxuu ka qaadanayay raashinka miqdaara maa shay qadarkii yakfiihi ku filan inta ku filan buu ninkii yimaadaaba raashinkaa ka qaadan jiray uma yansarifu markaasuu iska noqon jiray xadiidkaa laftiisuna waa saxiix weeye waxaanu helay maalintii khaybar raashin colkii la kiciyaanu raashin ka helay ninkii yimaadaaba in ku filan buu ka cuna waxba lama qaybinin khumus iyo haniimato khumus iyo iyo wax kaloo khaniimada midna lagama dhigin waaya cabdullaahi ibnu muqafal waxa uu ku leeyay isaguna riwaayad saxiixeynka ku sugan maalintii khaybar waxaan helay oli ama qarbad ama sibraar xayda oo subaga kolkaasaan sidaa u jiita dabeetana waxaan walle kan cidi iguma timaado kabaha unaan ka subkado fa idaa rasuulu ullah nebigiiyo qoslaya oo ay soo eegayaan arkay fastaxyaytu minhu waan ka xishoodo waan yaro khajiray ninkaygii xayraanka ahaayee ku yeedhiyey inuu la jeesayo kan keligii iyo nebigii igu qoslaya isu kay qaban weyey markaas siduu la fahmaa wuxuu uhi huwa laka de iska qaadaba waa raashine dee iska qaadaba adugu kaa suxullada aada iska leeftida wax ku darso waaya xadiid saddexdaa xadiidba waxa ay tilmaamayaan wixii raashina in isaga la yska quudanayo qaybna aan waxba lagu darayn illa wixii waa raashine mustafaadaadka aan u gudubno iyo waxa laga qaadanayo xagga fiqi ahaan wa can rufayc ibnu haabit kanaan ku darno radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi man kaana qofka ahaaday yu'minu biاllaahi walyawmi alaakhir ilaahay aakhiro qofka rumaysan nusuus aakhiro inaguba waynu ku abhinaa qofka had iyo jeer aynu abhinayno oo waarkaasi miyaanu aakhiro maruun tegayn miyaanu ilaahay maruun ishor tegayn waar ilaahay aakhiro ka cabso waynu nidhaahnaa macnaheedu waxa wey qofku hadduu aakhiro xusuusan yahay inuu ilaahay ishortaagi doono in unbuu tudhaalo leeyi qofka ilaahay aakhiro rumaysan buu nebigu ihi falaa yarkabu daabbatan gaadiid yuu fuulin min fayi lmuslimiin muslimiinta ka mida wixii ay heleen fayu waa wixii ilaahay uga soo reebay cadow xataa idaa acjafaha marka uu weydeeyo marka uu neefkii hee ka dhigo mid tamar daran raddahaa fiihi raddahaa wuu soo celinayaa fiihi fayi buu ku soo celinaya fay iyo wixii la helay ayuu markii uu ka dhammaystaye awrkii ama gaadiidkii weyn uu ka dhigay ayuu ku soo celinaya odhan iga darhaad xoolaha lagu qaybiye sidaa ayuu yeelin qofna gaadiid intuu iska isticmaalo ayuu ka kharaabin walaa yalbasu thawban qofna yuu mara iska xidhanin min fayi lmuslimiin muslimiintu wixii ay cadowga ka heleena qaniimadda ahaa iyuu iska xidhanin xataa idaa akhlaqa marka uu baari ka dhigo ee maradii duug uu ka dhigo raddahu fiihi uu dabeedna ku soo celiyo xoolihii la qaybsanaya macnaha maradii intuu markii qaniimadda la wuriyu maro la baxo uu iska xidhay wuxuu isidhi kumeel gaad ahaan usii isticmaal inta la qaybin doono kolkii uu ku rafsay baari ka dhigay baashii jeexjeexu dagaal ku galay hadduu doonayo inuu haddana kusoo dhex turuuna ku qaybiya meesha ma qabato ile qof kalaa laga yaabaa inuu helo oo qorigu ugu dhaco waxnay soo kharaabiyey almuhim xadiidkani wuxuu tilmaamaya wixii fay ah ee lasoo ururiyo faya mararka qaarkood qaniimadda waa lagu sheegaa qaniimadda fay waa lagu sheegaa marka wixii cadowga laga helo ee khaniimada iyo fay ah qofna yuu sii isticmaalin gaadiidkiisa iyo dharkiisa iyo qalabka middaba ee ha la daayo si loo qaybiyo oo qof waliba calafkiisa uu u helo wax kastoo la qaybin doonaana waa noocaa ilaa la qaybiyo adigu ha faragelinin ilaan dheef dheeraadadaa kugu tegaysa xadiidka u horeeya waxaa laga qaadanayaa ee siddeed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan waxay tusinayaan in colku uu iska qaadan karo alashyaa almustahlaka waxyaabaha had iyo jeer mustahlak waa wixii la cuno aan baaqi noqonaynin sida raashinka dadku uu cunayo iyo xoolaha waxa ay cunayaan waxa uu tusinayaa xadiidku waxaasi inaanay tuugadii la diilay ahayn maadaama wax bisil ama raashinba uu yahay xadiidkii kale soddon waxa uu faa'iideynayaa wixii cayn ah inaan qaniimada laga qaadanayn maaragtay dee gaadiidka iyo dharka uu ka cayimay xadiidku qalabkii kalena waa la midi muu sheegin laakiin waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa halkan dee raashinka gaalada in la yska cuni karayo wixii aan doofaar iyo khamri iyo waxaasi ku jirin in la yska cunayo isaga laftiisa haddii gaalo la weero wixii raashinka ahaa ee bislaa ama qaydinaa ee meesha lagu hayay in la cunayo wixii aan loo garanaynin xaaraan inuu yahay waayo rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam waa casuumayeen markaasuu raashinkooda cuni jiray mararka qaarkoodu dawooyin iyo raashinba waa usoo hadiyeynayeen hadyadaa uu qaadan jiro waa ka abaal marinaya laakiin wixii waa inaan lagu ogeyn shay xaaraana wax xaaraanihi haddii ay ku cad yihiin oo ay ka muuqdaan dee waa laga dheeraan oo bahalkan sibraarka ah muu odhanin war armaa waxani uu baktiyeye oo nimanku bakti ay rifrifeen muu odhanin laakiin maadaama ahlu kitaabna kuwani weliba ay ahaayeen oo waxa ay gowracaan la cunayey saa daraaddeed baa iyaga xalaalay iska noqotay weliba nasku wuxuu kusii cadiyay kuwooda ahlu kitaabka ah baab lamaan halkanna waxa la xusi doonaa magangeliyadii la siinayey gaalada si caamah iyo si khaasaba magangeliyadii la siinayey dadkii muslimiinta ahaa ee awoodda lahaa ee la dagaalamaya iyaga inay siin karaan gaalada magangeliyo ama qof muslime qof gaala magan uu u noqon karo ama marka had iyo jeer dagaalka lagu jiraba qaybo kamida magan la siin karo ama wufuuddooda yimaado magan la siinayo taasuu ka hadlaya waayo islaamku waa maxaanku raa dadka muslimiintii waa dad cahdi iyo ballan leh waa dad had iyo jeer cidda magan u ah ilaalin kara oo difaaci kara gaalada laftigooduna sidaasoo kale hadday qofka magan geliyaan cadow la dagaalamaya ay ka dhiciyaan oo ay yidhaahdaan annagaad noo magan tahay hebelow ee iska joog waa laga aqbali karaa magantooda siduu nebiguba ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam mudcim ibnu cadi aynu xalayta ku soo maraynay gaaladii daa'if kolkii ay nebiga eryadeen dhiiggiisii shariifkahana daadiyeen ayaa mudcim ibnu cadi baa magangeliyey kacbada isagoo ku tukanaya ayaa abijahal baa arkay markaasaa wuxuu hi war ma magan buu kuu yahay mise waa mise wuu kula socdaa maya magan buu ii yahay buui magantaada haddaa taaban mayna buui maxamed hadduu magan kuu yahay oo wuu iska weydaartay ninkii abijahal la odhan jiray alamaan masder weeye amina amnan wa amaanan waa did lkhawf cabsida ayuu ka soo horjeedaa waxaa u daliila aayadda lixaad suuratu tawba ilaahay baa wuxu uhi wain axadu min almushrikiina istajaara faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma ablighu ma'mana wain axadun haddii mid min almushrikiina gaalada ka midihi istajaarak uu maganku weydiista nebi maxamedow faajirhu magan geli oo magan sii xataa yasmaca jeeroo uu dhegaysto kalaam allah ilaahay qur'aankiisa uma abliqhu waxaad gaadhsiisaa intaa kadib ma'mana halka uu aamin ku noqonayo dib u celiyo cid raaci oo gelbiyo gee halka uu aamin ku noqonayo macnaha haddii ay doonayaan qaar dhegaysanaya xaqa oo bal diinta diraasaynayo oo wanaag u socda ama arrin iska mubaaxahoo caadiya u socda magan waad siin kartaa si ay diinta u dhegaystaan qur-aanka u dhegaystaan maadaama ay yihiin aayadda qaybta dambe sida ay cillada ku sheegayso dad aqoontoodu ay liidato oo diinta aan aqoon u lahayn oon cilmi lahayn mar haddii ay yihiin bal waxa faa'iidaysteena maga siin sidaa darteed baa waxaa looga jeedaa fidrada caadigaah ama abuurka qofka bani aadamkaa ilaahay u diyaariyey abuur caadigaah iyo islaamnimadu waa laba shay oo iswaafaqaya laba shay oo isla weyn gaalka markaa aan isyeelyeelayn ama caniidka ahayn ama daaciga aan ku baaqaynin diintiisa caadigaa marka uu dhegaysto diinta iyo sida ay u hadlayso iyo sida nusuustu ay u qancinayso iyo sida qofka loola doodayo iyo waxa nasku uu farayo dhacaan ee wanaagsan dhegaysigaas iyo waxa uu fahmay iyo waxaa loo sharxay ayaa wax badan fidradiisa iyo abuurkiisa waafaqaya abuurkiisii bay waafaqayaan markaasaa qalbigiisa uu soo jiidanaya sidaasoo kale ayuu ku islaamay asxaabiga la odhan jiray jubayr ibnu mudcim waxau ihi raggii maganta la siiyey baan ka mid ahaa buuli markii la qabsaday maxaabiistii beder miduu u socday oo xigtadiisa ka mid ahoo uu doonayo madax furasho inuu ka bixiyo daraaddeed ayaa intuu maka ka tegey ayuu madiine tegey marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee ogeysiiskuu bixiyo wuxuu gaalada ku yidhi waar madax furashaanu ka qaadaynaa maxaabiistiiniye cidda lacag soo qaadanaysaa madiine way iman kartaa cidina wax yeeli mayso cidina waxba yeeli mayso annagay magan nooyi marka jubayr ibn mudcim dadkaa maganta ku yimi buu ahaa lacagtiibuu sidoo madax furashuu la doonayay qofkan xigtadiisa ahaa anigoo aan islaam ahayn ayaan dhegaystay buuhi nebi maxamed oo salaad maqrib ku akriyaya suuradda loo yaqaano suuratu duur ayuu maqribka ku akriyaya waanaan filayaa inaynu ku soo marnay kitaabu salaat macnaa suuradaha maqribka lagu akriyaya ama suurad walba salaadaha lagu akriyayo iyo siduu nebigu ukala akriyi jiray kolkaynu soo marayna halkaa waa kusoo marnay aan filaya xadiidka markaasaan dhegaystay aad baan dhegta ula raacay haybadda qur-aanka iyo balaaqadiisa ayaa soo jiidanaysa markuu dabeetana nebigu gaadhay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun aayaadkaa marka uu marayo kaada qalbii yatiir ayaa qalbigaygi wuxuu u dhowaaday buui inu duuloba macnaa waan jibooday markaasaan muraaqooday naskuna aad buu ii qanciyey markaasaa qalbigaygu inuu duulo ayuu u dhowaaday kadibna sabab bay iigu noqotay inaan islaamadu miftaax bay ii noqotay ilaahay baa si cajiiba buu ula doodayaa fidrada waafaqsan qof waliba fahmi karo markaasaa ilaahay wuxuu uhi am khuliquu min gayri shayin ma waxaa la abuuray ilaah la-aan am hum lkhaaliquun mise iyagaa abuurayaala oo dadka abuuray iyo makhluuqa am khalaquu samaawaati waalard mise waxay abuureen kownkan weyn ee cajiibka ah bal laa yuuqinuun yaqiin baanay lahayn marka waa su-aalo cajiibahoo maaragtay qofka dee alcadamu laa yuujidu shay-an waxba la-aani waxba ma keento marka wax abuuray kownka waa inuu jiro kownkani waa abuurayah waa la arkaa waxba la-aanina waxma abuurto lianna alcadama laa yuujid waxba la-aani waxba ma keento taasina waa mid halkaa ku hadhay iskamuu iman kownku iyaguna may abuurin iskamanuu imanin dee yaa abuuray su-aashaa jawaabteeda waxay kusoo ururtay bui inaan kaga jawaabo un ilaahaybaa abuuray ayaa markaa waay waxaan uga jeednaa xataa yasmaca kalaam allah sidaa darteed dadka gaalada ah iminka waxay iska macruufa dowladahooda iyo warbaahintooda ayay u xidhxidhan yihiin malaa kaniisadii beri horey ka fara baxeen wax kaniisado arrin haysaa iminka ma jirto kaniisadu dee masaajidda iyo gurye iyo waxaasaa laga dhigaa iminka oo waa laga iibsadaa markii ciidido geli weyday ayay dowladuhu yidhaahdeen waar meeshan kharashunbaan laga socday kharaabada ahe kharashkan faraha badan aynu ku bixinayno mar haddaan cidido gelayn boobabkiiba usheegeen war iska iibiya idina ka shaay haddaad doontaan bilaahba qaato saasaa lagu iibsadaa inkastoo intan dambe dagaalku dhex maray dadka muslimiinta xiisadu aada u adag tahay xaaladda aad mooddo in wadamada qaarkood inay joojiyeen haddana weli way jirtaa almuhim waxaan uga socdaa kaniisada doorkeedii iminka ma jiro laakiin dowladaha ummadaha hogaamiya waxay isku dayaan ummadahoodu inaanay dhege iyo indhayeelanin kale meel aanay doonayna inaanay eegin meel aanay doonayna ummaduhu inaanay dhegaysanin dabeedna waxaa lagu mashquuliyaa loo barnaamujeeya waxa la yidhahda warbaahinta iyo iclaamka tiifiyadooda iyo joornaaladooda ayay ummaduhu ku xidhan yihin halkaasaa loo sahlaa oo ay ku xidhan yihin marka qofku macluumaadka halkaasu ka qaataa macluumaadka laga doonayaana waa qaar gaar ah wax islaam iyo ammaanti iyo arrinkaa ku saabsan maha wax cayda islaamka iyo xumaan ay ka sheegaan ku saabsan ayuunbaa laga sii daayaa iyo dicaayado haddaba waxaan uga jeednaa qofkii haddii uu jaanis u helo cid si wanaagsan wax ugu sheegto oo laga yaabo in luqadiisana si wanaagsan uu fahmayo nasiixana u muujiya in badan baa ama la saaxiibaba in badan baa sidaa ku islaamta marka uu helo meeluu macluumaadka ka qaato ka madax bannaan meeshii loo qorsheeyey in badan baa ku islaamta xataa yasmaca kalaam allah maganta waxaa u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ee uu nebigu uhi dimatu lmuslimiina waaxidatun yasca biha adnaahum maganta muslimiintu waa mid ay u midaysan yihin yascaa biha waxa ku howlgelaya oo ku shaqayn kara adnaahum kooda ugu hooseeya kooda ugu hooseeya addoonka iyo dumarka iyo dadka noocaas ayaa ku howlgeli kara oo loo tixgelinayaa cidduu magan siiya saddex shardi baa laakiin loo xidhayaa qofka magan la siinayo marka hore cid aan muslin ahayn waa inaanay magan siinin waa in qofka muslim maganta siiyey uu qof muslima yahay oo caaqil ah wax kala garanaya oo mukhtaar ah oon la qasbin qof aan la qasbin aan waalayn muslina inaga mid waa inu magan siiyo walow gabadh ba ha ahaato xadiidkii bukhaari waxa uu leeyahay nebigu qad ajarnaa man ajarti ya umahani umahaniye magan siinay cidaad adugu magan siisa maalintii maka la furay baa sayid cali mid gaala uu la dulbaxay seef cali iyo umahanina waa walaalo umahani waxay sii joogtaa markaa maka dabeedna waxay tihi war ninkan iska daa dee talow ma xididkeeda iyo waxbaa mooday in lagu sheegi jiray ciddii markaa qabtee ay u dhaxday way ka difaacdo dabeedna markii ay kari weyday oo ninkan anaa magangeliye ka daa markuu soo murmuurtamay muddo nebigay ka ashkatay soo waxay tidhi dee ninaan magangeliyey buu cali ku socdaa baldaygala hadal uu jawaabay nebigu waxau ihi qad ajarnaa man ajarti ya umahani umahaniyey qofkaad magan gelisa anaguna magan siina waa ruux dumaraba ha ahaato kaasi waa shardi shardiga labaad waxa weeye anlaa yakuuna fii caqdihi dararun cala almuslimiin muslimiinta waa inaan dhibaata ugu sugnayn magantiisa faina algarada min caqdihi muraacaatu lmaslaxa waxa dee looga jeedaa markan ammaanka la siinayo maslaxad in dadka muslimiintahay ay ka helaan magantiisa oo ama cid la magan geliyo ama isaguba uu soo islaamo waxbaa lagu xaqiijinaya sumcadda islaamku ay kor u kacdo waxbaa laga doonaya laakiin hadduu dhibaato la socdo isagii ama kiristan uu faafinayo ama dhaqaalaha dadka muslimiinta uu qaadanayo amaba laga yaababa ifsaad kale inuu ka dhex abuuro bulshada islaamka wasia laga yaabo marar badan inay u badan yihiin taasi magan ku heli maayo shardiga saddexaad waxa weeye anlaa taziida muddatuhu calaa cashri siniin toban sannadood waa inaanay ka badanin muddada magantu waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu badnaa heshiisyadiisa kaa tobanka sano ah waayo shuruudahaasaa loo xidhaya ammaanku jaranjarooyin buu leeyahay magantaas imaamku madaxweynaha muslimiinta magan wuu bixin karaa gaalada wuu siin karaa ila wilaayadiisiibaa caama madaxtinimadiisiibaa mid guud ahaana ayaa ay noqonaysaa waxaa kaloo maganta bixin kara ama ogolaanshaha qofka dadka muslimiinta inuu dhex joogo magan la siiyo cid qeyb muslimiinta kamida madax ka ah sida gobol iyo wixii lamida kaasina waa bixin karaa shaksiyaadka mujtamaca mid kamid ihina magan wuu bixin karaa muddadaa aynu sheegnay iyadoo shuruudaha lagu xidhayo wa yuqiimu lmu'ammanuun muddat alamaan fii diyaarina bikayri jizya wax cashuuro ka qaadi mayno intaa ay nala joogaan lianna lahum almuqaam fiiha min kayri iltizaamin biha waa muddo kooban inta ay halkan joogaan waa islaam xoog lahoo sharaf iyo haybad iska lehoo halka dadka gaaladii maanta ay ku harowsadaan in badan oo muslimiinta ka mid a ku soo dhowaada annagaa magangelyo idin siinayna kadib markii ay muslimiintu idin soo eriyeen kii waddankiina joogayna mid dictaytoro kawda idinka saaray buu noqday kii muslimkaa ee batroolka haystayna markaa u tigteen mid iqaamadkeen lahoo idin eryenaya buu noqday waxaasoo dhan iskaga kaalay oo annagaa niman xarfaan ahoo wanaagsan oo naxariis badane halkan soo fadhiisto ilaa jinsiyadda qaata halkaasay mariyeen iyagu markaa maslaxad kale uma eegayaan maslaxadday ka eegayaan waxa weeye in la helo quwad bashariya oo lagu shaqaysto xaaliyan waktigan jooga muddo kadibna dadka la yeesho sidoo kale marka haddii ay dhacdaba inay waddankoodii ku noqdaanna niman iyaga matela oo macnawiyaadkooda waafaqsan oo suuradun ka duwan laakiin mid waliba waddankii magangeliye ee soo maalgeliye uu safiiru noqdo hadduu waddankiisii madax ka noqdo inuu kuwaasun wakiil meesha u jooga u noqdo istaraatiijiyada dheeree noocaasi bay leeyihi وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قال مقل يوري يجير على المسلمين مسلمين توحى أم جنجلين بعضهم قاركود بعضهم قاركود وحما جنجلين كرا يضع انت كالآن إلا أغين أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف xadiidka sanadkiisa xoogaa tamardaro abaa ku jirta walidayaalisiyi min xadiidi camri bni caas yujiiru cala almuslimiin muslimiinta dushooda waxaa magan usoo qaadi kara oo wax u magan gelin kara adnaahum kooda u hooseeya adnaahum waxaa looga jeedaa ka ugu tiro yar aqaluhum cadadan sida qof keliya maalan waxa la odhan karaayoo kale wa aqaluhum sha'nan ka ugu darajo yar wahum dicaafu suuqa min imra'atin waajiir qof shaqaalo ah iyo qof ruux dumar ah iyo qof iska caadiya oon wax mas-uuliyada haynin iyo dadkaasibaa wax soo magan gelin karaa yujiiru cala almuslimiin muslimiinta waxaa dushooda magan usoo qaadi kara adnaahum kooda uhooseeya وفي صحيحين عن علي رضي الله عنه بخاري مسلم waxa ku sugan wa xadيiث aad u cls oo isagu miisaankiisale لأنahu أعلى مaraatiب صحيiح xadiiثku toddoba marxaladood buu maraa ama toddoba qaybood weeye صaحيixe ka u sareeya waa ka ay isku waafaqeen werintiisa bukhaarي iyo mslim waxa ka xoog badan xadiidka loo yaqaano mutawaatirka oo tiro aad u fara badani ay wariyeen aclى صaحيiحi ma عalayhi tfqa فmا rwى الجعفي فردا ينتقى kaasaa u sareeya ka bukhaarina uu ku xigay ذimaة المسلimiiنa waaxidة maganta مسlimiintu waa keli way midhaysanta yسcى biha adnاahم yسcى biha waxa ku soconaya ku howlgeli kara ku shaqaynaya loo tixgelinaya adnاahم kooda u darajo hooseeya ama u tiro yarba qof keliya ama qof iska mustawihiisa hooseeyaba zaada bnu maaja min wajhin aakhar dariiqo kale ibnu maaja wuxuu kordhiyey wayujiiru calayhim waxa magan usoo qaadi kara aqsaahum ka ugu fog ugu hooseeya un wey isaguna xagga noloshiisa marka la eego leefalka ama halka uu ku nool yahay xagga nolosha dadka ugu hooseeya mid kamida baa usoo qaadi kara wafii صaxiixayni min xadiiثi umihani xadiidkii umihani isaguna wuxuu sheegaya inu goortii dhaweyn xagga muqadamada kusoo akrinay qad ajarnaa man ajarti ya umahani qad ajarnaa waanu magan siinay man ajarti ya umahani umahaniyey ciddii aada magan siisay annaguna magan waanu siinay sharxa axaadiista haddii aynu akrino nambarka koobaad waxa aynu ka faaidaysanay axaadiian qof iyo qurba ama waaxid iyo wadarba in magantan la bixin karo ammaankan in loo tixgelinayo qofka oo in lagu jebiyo ama qofkii wax laga yeeleeyo ama wax laga dhaco aanay banaanayn caam iyo khaasba qof uruqu hada axadiid waxay faa'iideynaysaa jawaazu caqdi amaan min alfardi lmuslim shaksi muslima labiyo dhadig xor iyo addoon saasay jumhuuru lmuslimiin culimada muslimiintu saasay isla waafaqsayn dadka muslimiinta inay isku dhan u jeedaan gabadha iyo addoonka iyo sariga ayuunbay qaarkood isku yaro khilaafaan laakiin gabadha xadiid saxeixa inay lahayd soo aragnay xikmadaha looga jeedana soo aragnay oo cilada aayadda hore ayaynu ku soo qaadanay waktigan waxa ay leeyihiin waxaa loo tixgelinayaa fursada ogolaanshaha joogidda sida fiisaha iyo wixii lamida iyo qoraalka loo sameeyo qofkii inuu magan yahi ama shaksiyaadkeenu ay usoo kaxaystaan qofkan shaqaale ama maamuladuba ay keenaan laakiin de haddii uu dhib yeeshana waa in dhibkiisa dariiqada ugu sahlan lagu suuliyaa qofkan si qof mufsida noqdo dariiqada markaa ifsaadkiisa lagu joojin karo iyo xumaanta uu wado waa in cidda joojinaysa lagala xidhiidho la xakiyo in laakiin la yidhaahdo balaayiya baas buu la socdo dabeetana kow lagaga siiyo waa sida iska yar badata mar iska dhacda mararka qaarkoode oo la yidhaahdo midkan weeyo kow lagaga siiyo waxay keen taasina keenayso in xumaantiina ku joogsato isaguna ku hakado ee ciddii maganta siisay ayuunbaa waxa ay keeni doonaan qaar kale ay odhan doonaan meesha annagaa xukunne waa waxdilema xukumaane waa irhaabe idinku soo kordha oo yimaada kow kiina dabeetana uu soo dhiirado oo hadduu baybalka qarsan jiray uu sooba muujistaba uu xafiis u furtaba iyo guri marka dambena oo wixii kolkii hore uu qarsanayay uu muujisto munaawaraadna muujiyo kuwii muslimiinta ahaa kuwoodii u awoodda badnaa xukunka haysta in uu ku tiirsadaba dabeedna wixii aad kolkii hore xumaantii la diidayayba ay suuq heshaba iyo cid difaacdada marka waa in la isu qiyaasaa masaalixda iyo mafaasida maslaxad weyn baa ku jirta qofka xumaanta wada in la diido oo sharkiisa la joojiyo laakiin haddii tallaabo ficila laga qaado oo mafsado ka weyn imanayso kii dilay la dilayo gaalkiina soo kordhayo diintiisii kiristanka uu faafinayo waxba lama soo kordhinin marka almuhim tallaabo ciddii qaadaysana mar walba dee cidba xaq u leh ee waa in cidda xaq u leh aan la dhaafinina runtii si xigmadaysan iyo istaraatiijiyad in la eego qofkuna sidiisaba caaqil wuxuu noolaa sharcina aqoon u leeyahay marka uu diraasayn karo ee caqligiisa iyo cilmigiisa uu siin karo tallaabada uu qaadayo natiijada laga goosanayo tallaabada uu qaadayo qofku waxa ka dhalanaya kolkuu miisaani karo kolkaasuu cilmi iyo caqliba leeyahy haddii laakiin uu qofku miisaani kari waayo uu awood u waayo tallaabada uu qaadayo ficilka ka dhalanaya waxa ka dhasha un halkaa fashilaad uu qofkani fashilmo islaamka laftiisiina aad uu usoo duwo wixii uu ka dhiibiyayeyna uu kordho marka tallaabada mar walba la qaadayo mafsadadeeda in lagu fiirsadaa waa meeshay ku jirtaa iyadoo xumaan aan marna raalli laga noqonaynin oo aan la lahayn ciddii xumaan wadda ha la daayo usluubkee ugu fiicane xumaanta loo suulin karaabaa lagu xisaabtamayo wa can cumara radia allaahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nebi muxamed oo nebuu cumar maqlay laakrijana alyahuuda waannashaara yuhuudda iyo kiristanka waxa aan ka dhoofin doonaa oo aan ka salabayn doonaa buu nebigu yidhi min jaziirati alcarab jasiiradda carabta ayaan ka safayn doonaa xataa laa adaca jeeroonan kaga tegin jasiiradda carabta ilaa musliman in muslim nin qof muslima mooyaane wixii gaal jooga ballan waxaan ku qaaday haddaan sii noolaado yuhuud iyo kiristanba in halka aan ka buufiyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam gaaladii waa ka safeeyey jasiiraddii carabta ilaa yamantu isu bixiyey xagga waqooyigeedana waa sii dulkeeyey bariya galbeedba hadhaagii sii joogjoogayna dee waa kii khulafadu ay ka eriyeen halkaa markaa tan qudhigeedu waxa ay tilmaamaysaa eriyada shibhu ljaziira alcarabiya la idhaah ee maabkeeda markaa adeegta intaa baddu ku xeeranta hawd iyo bari iyo galbeedba bad baa kaga xeran qeybta waqooyiga unbaa u furan ee ardu sham xaggeeda intaa jasiiradda shabahda islaamku oo nuurku ka iftiimay mahbatul waxay ahayd rasuulku uu ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam si walaalkhaliif baa maraa umika u badane eriyadaasuu markaa nebigu ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam waayo nimankaasu halkaa kugula jaara meeshaana fadhiistaa waxa weeye calooshii iyo xuduntii iyo qalbigii islaamkay fadhiyaan waxa laga yaabaa in dadka muslimiinta ah ay fayoobaan waayaan kol hadday halkaa labadii xaram ay ku yaalaan isla markaana dadkii muslimiinta qiblada uleh u ah islaamkuna uu ka faafay markay soo fadhiistaane intaasi gooni u noqon weydo waxaa dhacaya in umiga ay ku hayaan runtii sharkiisu aada u bato waana xikmadda loo keenay yuhuudda markii lasoo ururiyey waktigii la keenaya halkan dhowr iyo afartanka ilaa adduunyada meelo badan baa la isweydiiyey in la dejiye waxaa la war halkaa islaamka xuduntiisa ee goonida ay u leeyihiin qolo nimankaa inagaga fillaato oo abeeso sumaysanoo wax ka neefaya anaynu dhex dhigno uun nimankaa si kale kaga aarsan mayno aanu fikirno kii saasaa lagu keenay waaya waxaa halkaa ka muuqanaya dee dawladaha soo waariday nimankaa ee yidhi bal haddana yar ilaaliya annagaaba isku kacsan oo isxoraynayne ama yaa nala qabsanina iyo shaksiyaadka qaarkood oo intay gaalada soo waarideen xaasaskooda u dhiibay oo yidhi carruurta noo tarbiyeeya ooridana gaadhiga kuwada gurigana u nadiifiya waaya labadaa qoloba ceebta ka soo baxday waktigii dambe waa la arkay xaaliyan oo dee ay dhex degeen waxa natiijadii ay ku dambeysay dadka muslimiinta ah khayraadkoodii iyo macnaha sida ay u galeen ama iyaga laftoodaba u qaybiyeen iyo say uga faa'idaysteen dee qofkii waxaan filayaa waaqaca ku noole akhbaarta taabicaya aada buu ula socdaa waxaa meesha ku jira oo kale in xaramaynka xaramka maka iyo xaramka madiina dee laga ilaaliyo sida suuratu tawba qaybaheeda hore ilaahay uu ku sheegay labadaasiba inay ka xaaraan yihiin labadubana eriyadaasay ku yaallaan wax badanoo muqadasaadka ah iyo dadka muslimiinta ah baydadoodii iyo xarumahoodii ayaa eryadaa ka samaysan marka istaraatiijiyadda uu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam mid aada iyo aad u qiimo badan weeye oo markii la fuliyeyna dadka muslimiintu neefi ay ka soo bixi jirtay markastoo halkaa ay soo dhex galaanna diiqadooda iyo cidhiidriga lagu hayo iyo fitnada ka dhex abuuran iyo sida loo qaybinayo iyaga iyo aad bay u badnaan jirtay kolka taariikhda dib u akrido wallahu subxana wa tacala